بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وحيد السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka xubnaha guddiga la socodka ee baarlamaanka xubnaha guddiga madaxa bannaan culimmada indheergaradka iyo bulshada rayidka howlwadeennada daadihiya kulankan saxaafadda iyo marti sharafka kale waxaan idinku salaamaya salaamullahi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sida guddoomiyaha aqalka sare u sheegay anigana fursad waxaa laysiiyey keliya saddex daqiiqadood marka hadalka ku dheeraan maayo laakiin waxaan kasoo qabanaynaa arrinta hadda maanta oo kulankan qeyb ka mid a ay tahay inaan idin dareensiino inuu dastuurkan annaga mar kastaba waxaan waxaan dhahnaa dastuurka waa heshiis bulshadeed waa social contract marka inaan ka dhabayno isla markii inaan idin dareensiino inuu dastuurkan yahay dastuur soomaaliya marka dastuur soomaaliya hadduu yahay marka dadweynaha soomaalida meel kastaba ay joogaan tuulo kastaba ay joogaan gobol kastaba ay joogaan iyo soomaalida dibadaha ay ku maqan xaq bay u leeyihiin in qof kastaba soomaaliya inuu taladiisa iyo tusaalooyinkiisa iyo muxuu ahay aragtidiisa ka baxsado xaqiisay ka mid tahay maxaa yeelay mar kastaba markaan leenahay dastuurka waa inuu noqdaa dastuur soomaaliyeed annaga sida runtaa dadaal badan badan ayaan u gannay go-aano badanna dowladdana way gaartay madaxweyneha ha noqdo ra-iisul wasaare ha noqdo way ka go-on tahay annaga sidaas oo kale way naga go-on tahay inuu noqdo dastuurka kusoo noqdo gacanta soomaalida meel kastaba ay joogaan waxaana ku dadaalnay in af soomaaliga lagu qoro dastuurka hooshiisa laga bilaabo ilaa laga dhameeyo inuu noqdo luqada la isticmaali doono insha allahu tacaala waxay noqonaysaa luqada soomaaliga af soomaaliga ay noqon doontaa maxaa yeelay marka hore sidaad ka warqabtaan dastuurkii hore af ingiriis ayaa lagu qoray markaas ka bacdi ayaa loo tarjamay af soomaaliya loo tarjamay meesha laga rabay sida saxdaa waxay ahayd maadaama la rabo soomaalida meel kastaba ay joogaan luqada rasmiga ee dalkana ay tahay luqada soomaaliga marka waxay ahayd inuu dastuurkan marka hore lagu qoro af soomaaliya haddana ballantaas waa qaadaynaa inay naga go-an tahayna waa qaadaynaa in mabaadi'da diinta islaamka oo xaniifka inaan inaan ku socon doono aysan jiri doonin hal qodob ka mida dastuurka khilaafsan mabaadi'da guud ee shareicada islaamka taasna waa ballan qaadaynaa waxaan kale ballan qaadaynaa dhaqanka soomaalida dhaqankooda maxaa yeelay dastuurka nin baa maalin wuxuu igu weeday annagoo south africa joogno wuxuu yidhi maxaad ugu tala gasheen beeraaleyda iyo xoolo dhaqatada ma aha keliya in halkaa lagu shiriyo keliya dadkaas waxay ahayd sida runtaa qof kastaba xoolo dhaqatada xaqay u leeyihiin in laga qaybgeliyo beeraaleyda sidaas oo kale iyagana kulamo kale ayaa la yeelan karnaa marka shirkan maanta wuxuu nagu furmay waxaan rabnaa inaan inaan idin dareensiino inuu dastuurkan aada leedihiin ha u malayn inaa dastuurkan labada guddi keliya inay leeyihiin ma aha halkan waxaan rabnaa inay ka caddaato si rasmi ay uga caddaato in dastuurkan ay tahay qoraalkiisa iyo hantidiisa iyo dhaqaalihiisa inay tahay wax u taallo soomaalida meel kastaba ay joogaan sidaan xur ugu noqono maxaa yeelay dastuur soomaaliyeed oo lagu qoray af soomaali mabaadi'da diinta islaamkana ku dhisan yahay in dhaqanka soomaaliyeed ayaan rabnaa sida keliya aan ku hali karnana waxay tahay inaan inaga soo qayb gashaan oo gacan nagu siisaan aan isku ducayno sida ilaahay subxaana watacaala hooshaan noo fududeeyo naga tookuleysaan xagga maskaxda iyo xagga dhaqaalaha waana ku mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu